waa mar kale iyo barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino heesihii hore kuwii dhexe iyo kuwii ugu dambeeyaba waad isku dhaftay intaanan dhagaha daalin bal dhambaalka ugu horreeyaan soo qabta ibraahinow waxa uu naga soo gaaray waa dhambaal tahniyad aroos baa la yidri waxa ay ka timid hooye xaliimo odowa fidow iyo sidoo kale hooye qaali nuur guure samsam cumar xaraale baa la yidri iyo faadumo cumar caraale marka xaraalihii la qornaa caraala malaha loola jeeday marka waa samsam cumar caraale iyo faadumo cumar caraale iyo kaaho cabdi caraale iyo foos cabdi caraale iyo caasho cabdi caraale iyo qaali cabdi idow iyo ugu dambeyntii adeer faysal caraale afrax iyo adeer maxamed caraale afrax dhammaan dadkaasi waxay tahaniyada u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi cabdulqaadir cumar caraale iyo marwadiisa suleyqa cabdulaahi axmed oo dhowaan aqal galay lama soo sheegin ibrahim halkay ku aqal galeen hase aatee meelay ahaataba aqalgalkaasi dhex maray cabdulqaadir iyo afadiisa suleyqa waxaan u rajeynayna in ilaahay ka dhigo midkii baraka leh ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin waa tahay dhambaalkana waxaa uu noogu yimid caasha yuusuf cabdi aadan iyo waxay yidhaahdeen farxiyo xasan dirir iyo sacdiye faarax iyo kadro faarax gubadle iyo sabriin faarax gubadle iyo cabdinaasir faarax gubadle iyo ismahaan xasan dirir iyo joos xasan dirir binti xasan dirir najmo afyare aadan iyo maxamed aadan macalin iyo maxamed deeq mukhtaar xuseen mukhtaar maxamed kaar yunis maxamed siyaad iyo axmed cabdulqaadir xasan ganey iyo maxamed deeq xasan dirir iyo sakariye afyare aadan ismaaciil cabdi aadan maxamed muumin qooje iyo bashiir cabdulaahi cusmaan iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta xaafadda afarluuq waxayna jecel yihiin dhammaantood inay halkaan habali uga diraan muna faarax gubadle iyo maxamed daahir iimaan oo wiilu ugu dhashay bay yidhahdeen cusbitaalka magaalada beledweyne wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed waxaanay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino ma soo qabanaysaa mise bal noo soo qaba caashe
codka waxaa soo qabanayaa fanaanka axmed mooge ee heesta waayahay aan kaa helo
waayaha adduunyada wax qaadan mayside waayaha adduunyada wax qaadan mayside rux walaalku mooda haddii uu ku weheshado od wacadka dilda rux walaalku mooda haddii uu ku weheshado od wacadka dilda warankaad ku durka ugu weecan doone warankaad ku durka ugu weecan doone jacaykuma warayste wayguwa beeriste jacaykuma warayste wayguwa beeriste halbowluhuma wado dhiigi wadnahana maasiine wadigii ha noqonine halbowluhuma wado dhiigi wadnahana maasiine watigii ha noqonine hadaad adigu wacantahay ani wadhiiraade hadaad adigu wacantahay ani wadhiiraade sidoon waalana hayba laygu isadaaye sidoon waalana hayba laygu isadaaye wegaririlaataliya nadiisadiga adigaa iide wegaririlaataliya nadiisadiga adigaa iide werwer laguma waare nafsan kugu waareeje werwer laguma waare nafsan kugu waareeje
waayahay aan kaa helo iyo codkii axmed muuge liibaan ayaan taas ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada caashaaye waxaan soo qabanayaa waxaan salaamayaa baa la yidhi hooye macaan dhambaalkana waxaa soo qoray cabdi nuur shariif waxa uu ku magac dheer yahay cali xaashi waxa uu joogaa jabuuti sidaan sheegay waxa uu ku bilaabay waxaan salaamayaa hooye macaan waxa uu sidoo kale yidhi xaawo ismaaciil maxamed aadan iyo walaashay buu yidhi faadumo shariif bedel iyo caruurteeda waalidkay buu yidhi cabdulaahi shariif bedel iyo caruurtiisa iyo sidoo kale buu yidhi walaalkeeya tamaan shariif bedel xaaskiisa iyo gabadhiisa buu yidhi suhuur iyo sidoo kale adeer shariif cabdi xaayi iyo sidoo kale adeer shariif daahir dheere dhammaan reer shariif cali xaashi oo kala jooga buu yidhi waa harleedi barmiil fiiq iyo sidoo kale xamaaro buu yidhi bay kala joogaan iyo jigjiga iyo meelo kale waxa uu yidhi waxaan filayaa in dhambaalkaas salaanta ah ayna u soo mariyey barnaamijkan baleeda iyo heesaha ee v o eda inay dhegaysanayaan oo ay igana guddoomayaan waa tahay waxaan filayaa cabdulaahi nuur inay ku dhegaysanayaan dadkaasi aad salaanta oo ay ugu horreyso hooyo macaan waahagaa waxaan dhambaalkan ka helna caasho hooyo xakiimo odawaay fiidow iyo hooyo qaali nuur guure iyo samsam cumar xaraale iyo faadumo cumar xaraale kaaho cabdi caraale foos cabdi caraale iyo caasho cabdi caraale qaali cabdi iidow iyo adeer faysal caraale afrax iyo adeer maxamed caraale afrax dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad aroos gaarsiiyaan cabdiqaadir cumar caraale iyo waxay yidhaahdeen sureeqo cabdulaahi axmed oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijka ibraahim bal dhinacaaga waxaan Marka, dhegeystayaasheena iyadoo u toosa.
soo qabanaynaa Hee.
daruuraha hillaaciyo hee waxaa ku luuqeynaya fanaanka sidaan qiyaasayo cabdalla yuusuf hanuuni
ضيح نور يا طهي Somalida dib
iyo daruuraha hilaaca haddaan taas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonana caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo ow sulub barre iyo maxamed faarax barre iyo hooyo maryamo muuse iyo share faarax barre iyo muraayad faarax barre iyo bilo faarax barre iyo nimco faarax barre faa'iiso cabdi faarax barre iyo cibaado warsame iyo maxamed saalax iyo sayid usaam sheekh ibraahim iyo nasrakiin jacfar bashiir dhammaan waxay jecel yihiin inay tahniyad u diraan muna mukhtaar iyo mustafa maxamed faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka maraykanka waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina kala kulmaa bashbashii barooqo ee banahayda kale sii ubad qeyr qaba ayaan leenahay anigana amin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahim oo dhinacaagaba uma soo riixaya anaa dhegaystayaasha u soo qabanaya waxaanan filayaa in dhegaystayaal badan oo barnaamijkan dhegaysanaya ibraahimo inay si weyn uga heli doonaan waxaad jeceshay lama helo naftayda
jeceeladide ma ogtahay jannadaawdu nima jiribu soo marin sahalama dhex tuuje ma og tahay jannadaawdu nima jiribu soo marin sahalama dhex tuuje haddaad jamaatoo geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaatoo geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal inta sooma jeedaa qalbiga jarjera haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal inda soo majida qalbiga jajira lugta jeeni dhafta naftayda lugta jeeni dhafta naftayda way jabtaay maog tahay way jabtaay maog tahay wada soo jirfaday badda jawle maog tahay cagalama dhex joojiye webiisuu jirfaday badda jawle moog tahay cagalama dhex jooji haddaad jabato cadowga iyo ruur ku jinecb harka kuwa jiide haddaad jamato cadowga iyo ruur ku jineeb hadhka kuma jiide haku daali jeedaal haku daali jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal inda soo majida qalbiga janjira haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal inda soo majida qalbiga
waxaad jeceshahay lama helo naftaydaay wax ku jecelna diiday
waa tahay xaggii dhambaalada noo soo qaba caasho waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horraysaa hooyo salaado manuuro hooyo nuurto manuur iyo hooyo ruqiyo sheekh maxamed dhuub baa la yidhi iyo aabe cabdirasaaq gees dheere iyo sidoo kale aabe cabdiladiif iyo sidoo kale maxamed mukhtaar gees dheere iyo rashiid cabdirasaaq dhammaantood waxa ay waa dhammaan reer xaaji gees dheere iyo ubadka ay sii dhaleen baa la yidhi waxaa halkan hambalyo aan lasoo koobi karin u darayaa baa la yidhi iyaga oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa tahniyad aroos oo farxad leh waxaana ay gaarsiinayaan catarey cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed yare maxamed nuur oo ku aqalgalay magaalada kismaayo taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii aanu soo dhaafnay waa laba bilood ka hor bishii novembar aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban isku waarayay leeyihiin ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin ambiyaay walaalay ruux ku aaminaa ubax kuu sidee hadda beerta laga soo guray oo daray ah daray ibraahimo laakiin haddii beerta hadda laga soo guray iyo haddii xoogaa lasii yaro keydiyo lasii hagaajiyo lasii ilaaliyo lasii dhaqaaleeyey maxay kule midka lasii dhaqaaleeyaa waa ila macno badane maya kan beerta laga soo guray waa carfayaa weli maxaanku idhaahdaa xasharaadka yaryaraaye maaragtay dul haadaya weli dul haadaaye dabayl banaanka ma marin kan laakiin waa
haddaan fahmay cabdiqaadir kaskey ayaa cashoy bal heesta si fiican noogu qaadaya dhegeystayaashan waxaa leenahay dhegeys wacan nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuske nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuske ma adkaysiba qofan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma wabadaaba hoqadaynu baxriyo taanigaya taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan lahaa qalbi omanba ku ololaay ma wadadaabaan qadaynu baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kujeer nafku aantaa ubax ku sidee ubax ku sidee qalbiisaniyo fayo xareen eegan lahaa qalbi umanbaa fastaysanba sidoo malin qaba nafastaysanba sidoo malin qaba welmelaye Thank you وأنتم للقضاء كل ليل إذا نفستي سمبا سدوم لنقابا كل ليل ambad baan awadaal mayo ambad baan awadaal mayo lumayo ambad baan awadaal mayo maqurkiyo arkayda dadka kulaayocan maqurkiyo arkayda dadka kulaayocan ambiyaa أنبياء أنبياء أنبياء مقركيو أركيدا دتك مولاي نوعا مقركيو أركيدا دتك مولاي نوعا أنبياء أنبياء أنبياء أنبياء dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma iluusan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa codkii macanaaye cabdiqaadir kaskey iyo heestii ambiya ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka ugu dambeeyaa soo qabanaya ibraahimna waa hambalyo aroosoo farxad le baa la yidhi waxaana diraya hooyo dallaayed habarwaa iyo abti nuuriye habarwaa cabdi xirsi habarwaa iyo dhammaan reer habarwaa cabdixakiin xaashi cabdi wuxuu ku magac dheeryahay cali cadaala daahir xaashi cabdi asli shire bool iyo faadumo cabdi roble iyo sucaado xaashi cabdi iyo sahre xaashi abi baa la yidhi iyo xamdi xaashi cabdi iyo faadumo cismaan cali rooble iyo dhammaan reer rooble waxay taanid aroos oo farxad le u dirayaan lamaanaha kalea baa la yidhi xaashi cabdi rooble iyo marwadiisa maryan cabdulqaadir isxaaq jibriil oo ku aqalgalay magaalada guruceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishan disembar ee sanadkan laba kun toddobiyo toban ducada waa dacada waa caashicid baan yidhi waa tayroskaasi ka dhacay ah, magaalada guruceel ee gobolka galgaduud ee dhex maray xaashi cabdirooble iyo marwadiisa maryan cabdulqaadir isxaaq jibriil waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhiga arooskooda midkii waara ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin heesta ugu dambaysa ah ee dhegeystayaasheenna aan u ciyaarayno ayaa waxay tahay dhagar qabe waxaana ku luqaynaysaa fanaada farxiyo kabayar guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo koobaynaa intaan mar kale kulmi doonno waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhegeystayaal dhammaantiin ba idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you وحيا حبدلو دبلو كنغضيه